اللهma انfacna bma cلمtna وcلمna ma yنfacna وزidna cilma yنfacna وlaa تجcl fيma cلمtna وbاln عalayna bal casharka inta aan bilaabin kaley magacyadii ko aan sheegaynay dee qoraal idin wada gaadha ma jirte waa magacyo une waa qoran doontaan in sha allahu tacaala xagga waktigana wakti dheer ba de marka idinku diyaar garowdaan dadku hawlay wada leeyihiin lakiin inagayna anfacaysaa cilmigu waxaa la yidhaha maaha de cilmigu talqiin wixii lagu latima maaha cilmigu waa wixii adigu aada soo saartay adiga de iktisaabka iyo baxhiga iyo ibdaaca kuba yimaada kaas ba ah de wixii lagu laqimaya kolley xuduudun bay iskaba yeelan karaan talqiinku oo muhimku ka adigu aad ka fikirtay baxdiday ururisay oo imakaba lixdii hore kolley waxweynu baan kaba faa'iideysanay ebel waxaana weeyaan maqaalka waxaa wada lahaa sheekh keliya imaamkii weynaa shahirka cali ibnu madini ibnu cadi baana kitaabkiisan alkamil fi ducafaa ayuu kusoo naqliyaa sanadkiisa kaga soo naqliyaa oo wuxuu isaga ka soo naqliyaa inu idhaha daara xadiidu iqaati hiqaati calaa sita dadka siqaadka xadiiskoodu waa ujeedadu markaa dambe intaan dabaqada saxaabada iyo kuwii kuxigay marka lasoo dhaafaba lix buu inta badan weeye ma hadda in xadiidkii siqaadku intaa kuba dhan yahay lixdii waan soo aragnay markaasaa muxuu idhaha uma saara xadiisu haulaai ilaa itnaa cashar lixdaa xadiiskoodii waxa markii dambena waa inta badan xadiiskoodii wuxuu isugu yimi ama uu usoo gudbay labiyo toban buu usoo gudbay ba labiyo tobankii waa tiriya isagoo beled beled u sheegay laakiin beledada dee idinka ay ku jiraysa bal meelaha ay kala yiin tarjamadana dariiqii horean maraynaayo dee waa tarjamadii oo kooban bal dabaqadiisu waa muhim in la xadido ninkani mataabici baa mise maaha bal haddii dee la xadidi kara haddii aanu taabiciya ama atbaacu taabiciintii yahay ma kuwii waaweynaaba mise kuwii yarara mise kuwii dhexe kolley iyadu taasi walow shay saanawi ay noqonayso ee muhimku in la xadido un dabaqadiisi guud wafaadkiisiina kolley muhim buu noqonaya bal dhalashadii haddaan iskaba dayno si markii hore midho sheekhadiisi kamid iyo talaamidiisi kaba midana in la sheegaa way noqon lakiin kitaabkan aan hayno kolley raggani kuwa kusoo noqnoqda iyo kuwa ku yarba way yeelanayaan muhimkuna kitaab keliya lagama hadlayo axaadiisii siqaadku si guud ugaba hadlayay bal si majaalku inoogu dheeraado kitaab waxaan kitaabu salaati musaafiriin baan kasoo bilaabaynaa ilaa janais dhammaadkeeda waa muraajaca inoo noqon kollay ku noqnoqodka axaadiisii aad ku noqonaysayd eegeyso waa wax weyn oo taasaa ka wada ahamsanba umuuraha labiyo tobankii uu sheegay waxa weeyaan midi waana rag badankooda ee kitaabka inoogu soo noqnoqda lakiin kuwa ku yar baan leeyahay saciid ibnu abi caruba saciid ibn abi caruba de kolley marka magacii la sheega oo garanayna waa ninkaa inoo soo noqda shucbat ibn lxajaaj isagu malaa dee inaad ruusul aqlaam ku qortoon buu idinka baahanaya macmar ibn rashid saciid ibn abi caruba iyo shucba shucba shucbo kale adii la yidhi de shucbo kale inooma jiraba saddexaadna waa macmar ibn rashid oo isagana kitaabka dee culimada waaweyn ee waktigiisii kaba mid aha xamaad ibnu salama kolley xamaad kalea kitaabka kaga badan imakaste waayu ka dabaqa horeeya labada xamaad walow dee isku dabaqa guudayiin way kala daweyiin xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama jariir ibnu xazim ruux deg degi ha qoro una dadka aan hore u qorayna ayaan jariir ibnu xazim isagana hishaam dastawaai kolley waa lix waliba beled bay iyagu kasoo jeedaan maxaa toddobada noqonaya sufyaan thawri sufyaankii labaad sufyaan ibnu cuyayna iyo israail isaguna kitaabka waa raggiisa ama صaxiixayn iyo kutubta lixdaa baa raggoodu kaba mid yahay waayo intaa ma dhaafinayo haddaan dhaafiyo in ayuu yahay de waxaa laydinkaba fadhiya qoysku kasoo jeeda kolle qoys iyaguba ayuu kasoo jeedaa marka horeba cilmi badnaay oo dee marka la eego awowgii iyo bal halkaasna waa saddex maalin sagaal bay noqotay saddexdii u dambeeyey ibnu jurayj isna kitaabka waa inoogu badan yahay ibnu isxaaq waa maxamed ibnu isxaaq kitaabka kuma badna oo de waxaa laga yaabaa intaa inaydaan meel ka soo helin o de waa meelo yar wuxuu kaga jira waa saaxibu sira iyo malik iyaguna degaan bay qoladanna ay wadaagsadaan degaan guud waa labiyo toban ibnu juraj moxamed ibnu isxaaq iyo malik baa u dambeeyey haddaan ku celiyo saciid ibnu abi caruba shucbat ibnu lxajaaj macmar ibnu rashid xamaad ibnu salama jaliil ibnu xaazim hishaam الdastawai thawri ibn cuyayna israail ibn jurayj moxamed ibn isxaaq malik marka intaasi waa hadalkii cali ibnu madine abu zurca ayaa wuxuu yidhaahaa raggaas oo dhan haddana xadiiskoodii wuxuu kusoo ururay oo isugu soo dambeeyey ujeedada waxaa jamciye xadiiskoodii oo dhan ba yaxya ibnu macine lakin waxba tarjamada kuma sii darsanayno kitaabku da de uu kuba yaraanaya waa nin marka la eego dee muslim aadna uu soo gaadhay waa imaamkii weynaa imaam ahlujarxi watacdiil yaxya ibnu macin buu yidhaha raggaa labiyo tobanka xadiiskoodii haddana wuxuu dee marka dambana weeleeyey yaxya ibnu macin oo dabaqadii axmediya lakin waa saddexiyo tobnaad bu noqonaysaa bal waan ogaana waa hadalka abu zurce bal waxaan ku daysanaha labiyo tobanka cali ibnu madine sheegay iyo musaafadaas iyo tarjamadoo kooban kollay dariiqi aad marayna welibana dee waraaqi way adag tahay si dee saas oo kale loo wada eego ruuxu kastaa meeshiisa waa ka iman karaa lakin haddana dee majmuuca majmuuca la samaysan karaa kol maqrib halkan lagu kulmaba oo markay majmuucadii wixi ay soo qoreen isula yimaadaan si ay uwa majmuucadaas ay toodii umidaysa un majmuucadiiba de waa iyaroo maqrib iyabaa marka wax lasoo qoro kuba filaan kara majmuc majmuca lakin dee in shan majmuuca iyo laga bato kollay ma yar haboonaba bal taasi waa ti casharkuna inoo bilaabmaya munaasabo code waa kollay sudfay ahayd saaka markii aan kitaabka ka noqday halkan ama casharkii saaka xoogaa fadhiya anaan weli bixin ayaa ila soo hadlay telefon wuxuu igala soo hadlayaa magaalo buuhoodla la idhaaho waa dee tan oo kale markaasaa wuxuu leeyahay de ujeedada xertu intanun maaha xer mubaashira iyo xer aan mubaashir ahayn baa jirta markaasaa wuxuu yihi kutubbaadana u dhegaystay kollay jaamacad yamaneedna on ka baxu lahaa in macalin malasa muuqata wuxuu igu yidhi waxaan markaa uu marayay uu dhegaysanayay mala markaas lumacii halkan aan kuba akrinay lumacii ayuu meel soo gaadhay su-aal lahayd su-aal lahayd baxsi lahayd oo deetu leeya xertaad u dirtay baxsiga caynkaasa wuxuu ka hadlayeyba waa meelihii taksiiska shardiga taksiiskiisii oo waxa weeyaan markaa aayaddii suuratunise ilaahay inoogu sheegay inaan wax junaaxi korkeena ahayn inaan salaadii gaabino in kiftum an yaftinakum aladina kafaruu deetu i xertaad u dirtay ana xertii waan kamid aho arrintii waan soo baxsayo jawaabtiisa ma ii sheegay waana munaasaba saakooda waa ujeedadu wasaailkani waxay dhib yareeyeen una de ana xertaan kamid ahaa masalada de wuxuu eegay jaamica qurdubiya jaamic alaxkam o tafsiirka qurdubiya turi saa iyo saas u yihi meesha makraj lqaalib weeyaan oo markaa taksiis ma keenaysa waa jawaab fiican baan de waana wakti hore imaka muddo imika ay kasoo wareegtay lakin wuxuu le waa halku soo gaadho baxsigi ujeedada waxaan waa tiibuu doona inuu ka qayb galo waana saakun baba ahayd caawna dee tadaan ku tala gashanayno waa iska yar adigu marka la eego un itifaaq baan leenahay baabi irdaai sucaati wuxuu yihi baabi irdaai sucaati bal dadkii cumaasha ahaa zakada sadaqada ama zakada soo ururinayay raaligelintii la raaligelinayo ujeedadu maalkii waa wax la jecel yahay dee ruuxa ku yimi isagoo maalkii wax kaa doonayo zake inuu kaa qaadana naftu jacaylka ay maalka jeceshahay kulley ruuxan lama jeclaysanayo lama jeclaysanayo ayaa meeshii jirta bal haddaba dadka caynkaasa xaq bay doonayaan ilaahay ku saaray oo ah de markaa taas adigana maslaxa kuugu sugantahay in la raaligeliyo baabkeedii weyn asucaat waa alcaamiluuna cala sadaqaat de caamilkeedna mala caawa maqan yahay ma isaga ay kuseynaysa ma jooga caaw xadaثna abu kamil fudayl bn xuseyn اljaxdariyu qala xadaثna cabdاlwaxid bn ziyadi qala xadaثna mحamed ibn abi ismaaعiila qala xadaثna cabdالرaحman ibn hilaalin اlcabsiyu can jariir bn cabdالlahi qaal anahu qaal bal xagga sanadka rag waa rag aynu marar soo aragnay lakiin moxamed ibn abi ismaaciil iyo cabdالرaحman ibn hilaal alcabsi oo labadooduba taabiciintii kamid ah waa laba taabiciy oo wax kala warinaya caawa inoogu horeysa waayo axaadiiay kitaabka ku leeyihiin ma badna bal saddex xadiis baa mid kastaa leeyahay xadiiskani kii koobaad uu yahay moxamed ibn abi ismaaciil aabihii rashid baa la yidhaah asulami alkufi abi ismaaciil waa kunyadiiyo markaa rashida waana nin siqoo taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mida ama ugu dambeeyey saddex xadiis oo midi kan yahay kuwa kale way sii dambeeyaano midi waa xadiidkii man sana fi lislaami sunna xasana mina xadiis rifqiga ku tacalluqsanaa buu kitaabka ku leeyey ama ninkan sheekiisii isaguna waa nin isaga ka roon taabiciintii dhexe weeye dabaqadii xasan albasri iyo waa nin isaguna siqo ah kitaabkana saddex xadiis oo kani uhoreeyuu leeyahay bal labadan baa caawa cusubo hore aynaan kitaabka ugu soo arag can jariir ibn cabdillaahi qaala anahu qaal jaa waxaa yimi naasun dad min alacraabi dadka reer miyiga ah kaba mid ah ayaa yimi ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaaheen ina naasana min almusadiqiina ya'tuunana ina naasan dad oo min almusadiqiina kuwa zakada guro kaba mid ih saadku shado ma laha haddii la shado macno kale uu si rogayaa bimacna almutasadiq oo taadiya saadkii oo la isku idqaamay noqon musadiq haddii la yidhaaho waa kuwii zakada kii sadaqaysanayeyba kuwani waa kuwii laftiga sucaadba uu tarjamada kaba cabiray waa kuwan zakada ururinaya weeyaan oo hum sucaat alcaamiluuna cala sadaqaat oo dadka iyagu sucaada caamiliinta cala sadaqaat bay musadiqiin haddaba dad baa kuwaa zakada qaadaya ayaa noo imanaya ya'tuunana fayadlimuunana wayna dulmiyayaan taas bay yidhaaheen qaala jariir baa wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi arduu raaligeliya musadiqiikum kuwa musadiqiikum sakadiina guraya sucaada cumaasha sakadeen usoo dirayo inay sakada inta idinka qaadaan kuwiinii faqiirkaa dib ay ugu celiyaan kuwa raaligeliya taas buu idhi dee waa waajibkiinii oo aad gudataan wixii waajibka aydaan waxba ka dhimin ee waajibkii oo aad bixisaan khilaafkoodii iyo dee iyaga bal markaas iyona bal si dabci adigu dee soo dhaweysaan oo si ladiifana oo la tacaamushaan idinkoo waajibkiinii gudanaya bal taas w horta waxay yidhaaheen dad baa noo imanaya qoladaas kaba mida oo na dulmaya de waana saxaabadii rasuulka ilaahay dadka rasuulka ilaahay dirayaana salawaat ullahi wasalaamu aleyh dad saxaabadiisii oo dadkii mudnaayahoo siaan habeenkii dhaweydba soo aragnay cumar iyo inuu u diray oo aqoontiina leh dee saxaabadiina ayuu dirayay oo dee dulmiga caynkana si guudna dadka ha uguba diida dadkaa zakada qaadaya inay dadkaa dulmiyaane horta dulmigaa lama imanayaane waxay culimadu sida qurdubi iyo mufhamkiisa kuba xambaaraanuun nimankani de waa acraab oo acraabtuna had iyo goor waa dad qallafsan oo maalkiina waa wax la jecel yahay oo marka waxaanay kaba qaadayaan oo kale iyo ayaabay u arkayeen si wax dee iyaga culays ku ah maqrab oo kale sida barhkood dee ay kaba dhigayeen maqrab in waxaan lagaba qaadaya ama ay bixinayaan oo tan bay dee dulmi kaba dhigayeen ee may ahayn dulmi xaqiiqii inuu dhacayo haddii dulmi xaqiiqii dhacayo rasuulka ilaahay iyagana dulmigaas un yeela ma yidhaaheen kuwan kalena dul iyaga kumuu daayeen oo kumaba sugeen waa maalka la jecel yahay iyo nimankoo dee qoladaas dadkaa iyagu reer miyiga dee ama alcaraabashadu ku furmo nifaaqaba dee noocyadaasna ay kaba mid ahaayeen taasba weeye ee laakiin ruuxii sakada gurayay dee bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkii mucaadayna hore usoo maray shahaadada iyo markuu amray haddana salaaday ka aqbalaan salaadiiyo haddana zakadii oo kale ayuu wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim baa rasuulka ilaahay ku yihi iska jir xoolahooda neefka fiican hadda waa neefkii zakaba loo qaadayey laakiin neefkii xoolaaba ku jira u fiicna hadduu ya kaa ha qaadin iska jir dulmi bay noqon kaas oo kale ku ah oo bal wataqi dacwat almadluum oo ruux loo dulmiyey habaarkii oo kale markaa ma aha shay dee waa saxaabadii rasuulka ilaahay dadkii mudnaa weeye oo saa cumar iyo amtaashi dulmigaa may qaadayn arrintan kalena kumay dhacayne waa jaanibkaas maalka jacaylkiisa ee waxyaalaha keenaya dadko dadkaa reer miyiga ahoo dhici karta waxyaalaha kuma tirinayay laakiin hadday dhacdo inuu waxaani dulmi xaqiiqiya yahay wax ziyaadoo lagu lahayn uu doonayo inuu ka qaado ama isagii wax gaara la siiyo kaasi isagu dee faasiq baaba kuma noqon oo taa lagama yeelayo bukhaari saxiixiisa waxaa ku sugan xadiisan kitaabka inoogu sugnayn oo kollay zakada geela iyo ariga iyo qadarka la bixin iyo fitaasi ay kuma sugnayd umuuro kale oo iyadna axkaamtaa zakada ku tacalluqsano bukhaarina abwaab isku dhow dhow buu soo celceliyaa waana rasuulki ilaahay fariido uu qoray oo abubakar iyana markaa cumaashiisa u dhiibayay ayaa maxaa kuma sugnaa man su-ilaha calaa wajiha w falyucdiha ruuxa sidaa fariidada say ahayd waa dee intii iyo qadarkii iyo wixii la weydiiyo ha bixiyo markaasaa maxaa kuma sugnaa ruuxa iyada la weydiiyo waxaan iyadii ahayn oon wejgeedu loo weydiin falaa yucdi yaanu siininba ama hala yidhaaho intaa ziyaadada haba diido barkoodna haba yidhahdee ruuxa waxaa dulmiga iyo xumaantaa kuba socda faasiq buu noqonaya in wax loo dhiibaba maaha bal markaa waa kan rasuulka ilaahay baaba le haddii dee ruuxa wejgeedii loo weydiiyana ha bixiyo haddii waxaan wejgeedii ahayn calaa gayri wejha loo weydiiyana falaa yucdi saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay bal markaa waxa weeyaan maaha dulmi uu sugaye iyagii jaanibkoodu taa ahayd oo markaasu yihi dadka dee musadiqiintiina raaligeliye qaala jariiru jariir baa wuxuu yihi maa sadara ma fulin waa say dee ugu degdegayeen ay imtihaalka awaamirta uqaadanayeen cani aniga xaggayga musadiqun kaa lasoo diraya zakada ururaya macaamilkaa zakadu igama fulin oo igama laamin weeye mundu waqti la laga bilaabo samictu aan maqlay hada xadiidkan min rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam ilaa walxaal huwa isagu canii raadin ee waa soo dhaweynayey tarxiibinayey waa kaasoo markaasuu wixiina uu sii daynayay isagoon xoolihiisiina wax kaba qarin oo xadiis baaba wuxuu kuba yimi bacda asxaabi sunan ay wariyeen sayatiikum rakbun mubagaduuna waa arrinkan waxaa idin iman doona rakbi ama dad dee socoto ahoo la naco ee markay idin yimaadaan faraxiba cumaashi waayo xooli waa la jeceliyo kolley ninkii loo yimi seke laga doonayo dadkan sekada ka qaadaya ma jeclaysanayo markaa taasu mubaqadinba xadiidka tacbiirkii uba yimi hadday idin yimaadaan soo dhaweeyo tarxiib iyo de wixiina haka qarine wixii uba dhiiba bal markaa wuxu uhi sidaasaan yeeli jirin وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadثna cabdالرaحim بn sulaymana cabdالرaحim بn sulayman waa nin atbaacu taabiciinta waa nin iqo muصنifba ah lakiin horeynuu soo maray abu caliyin اlashal وxadثna mحamed بn bashاr qala xadثna yaحya بn سacيidi xa وxadثna isحاq isحاq wa ina ibrahima mayn rahawey qala akbarana abu usamata kulhm dhammaantood waa abu usamaha inoo dambeeya xamad بn usama yaحya بn سacيid الqadan iyo cabdالرaحman بn sulayman الضaئي saddexdoodaasi can mحamed بn abi ismaaعiil waa ninkii marka dhaweyd aan soo maray lakiin isaga xadiidka hore uu kaba warinayay cabdالwaxid بn زiyaad kaba warinayey bhada isnaad isnaadkuna waa ka uu ka dambeeya isagana n cabdالرaحman بn hilaal can jariir naxو xadiidkaas mid laba mida bal baabu taqliidi cuqubati man laa yu-addi zakaat wuxuu u baabaysaya adkeyntii la adkeynayay ciqaabta uu mudanayo ruuxaan zaka bixin casharkii xalayto axaadiistiisu waxoogaa ay ahayd ba ama dee casharka badankiisaba intii qaada casharkiiba ayaa intii yarayda hore mooye waxaan kusoo maray baabu ismi maanici zakaat halkana waa ka aan zakada bixin ciqaabtu mudanaya waa axaadiistii baabkaasun lakiin maxaa soo dhex galay uun xadiidkan keli ah ama baabkan keliya waa xadiid keliye ee ku tacalluqsan sucaadoo markaa xadiidkani wuu ka baxsan yahay mawduucii axaadiista xalaya kuwan imika inoo bilaabmi doona waa ka baxsanyo dee daahirku wuxuu ahaa bal iyagii in la israaciyo israacaanba muslimna raximah llahu tacaala xadiidkan imika aan kala soo baxnay uu soo celin doonaa zakada akhirkeeda waa xadiidka ugu dambeeya kitaab zakaat saa daraaddeed raqamkan imika uu halkan ku leeyo halkaasna kuma yeelan doonaayo raqam halkaasa ma yeelan doono waayo waa xadiid mukarar ah isagoo cunwaanka tarjamaduna de haddayna wata iyarun ay isbedelayso lakiin bal xadiidku waa xadiid inoo soo noqon doonoo la arko mala halkii ugu ansabsanayd almuhim waxay ahayd in xagga tartiibta axaadiisan inay geesiisu raacdo un axaadiisan kuwa hore iyo kuwan imika inoo bilaabmayo mawduuc keliya ah xadana abubakr xadiiskuna waa inoo soo noqon doonaa baan kani oo walow dee markay bukhaari iyo muslim ay kala dee ay sheegayaan waxyaalaha ay ku kala mudan yihiin ay axaadiisan mukararkee badan ee uu bukhaari soo celeliyo abwaabo kala duwan kusoo celiyo iyo dee muslimna laakiin uu meel keliya kusoo horeyidhaa miisadiisa taasoo xadiidka halka ugu ansabsan intuu keeno ayuu duruqdiisii israacinaya taa macnaheedu maaha de waa kuwan oo axaadiian duruqdani waa duruq waa mukarar iyaduba baabka keligii laakiin mana aha uun inaanu baabkaa dhexdiisa uun mooye meel kale xadiidka kusoo celin waxoogaa baa la helayaa kuwana aan soo aragna kuwana ay dambeeyaanoo isagoo mar hore soo sheegay ama meel kale ku sheegay meel dambe xadiidkii uu kuba imanayo oo takraarka noocaasa waa laga badan yahay inuu bukhaari marka loo eego dee wax yar buu noqoni laakiin takraarkaasna waa jira xadiiska imika anaynaaba kaba mida imika zaka bilayadeedii baan joognaa xadiiska ugu dambeeya ku khatimaya zakana uu noqon doonaa isagoo de bal matalan raqabka markaan eegnana dee ciddii tarqiiminaysay maxamed fuad cabdilbaqi kol hadduu mukarar iyo raqabkii horunbu kusoo celinaya sa caawaba raqab kitaabulimaan xadiis aan kusoo aragnay ayaa caawa inoo imanayo weliba raqabkii kitaabulimaan leh xdثna abubkr بن abi shaybة qal xadثna وkiع qal xadثna اأcmaشh عan الmacrur بn سwayd عan abi dri anahu qaal wuxuu yihi dadka hore inuu soo maray macrur بn سwaydna waa taabici weyn oo dee waa dabaqada صaxaabada un ku xigtay weeye qaala wuxuu yihi intahaytu ilى النabiyi slى الlahu عalيه وasلم abu dr baa le rasuulka ilaahay baan soo gaadhay wlxaal huwa jaalisu uu fadhiyo fi dil lkacbati kacbada harhkeeda uu fadhiyo falama ra'aanii markuu i arkay ayuu qaala yidhi rasuulka ilaahay hum iyagu alaksaruuna kuwa khasaaraha badan weeye warabbi lkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartay intaas markii uu arkay uu soo dhawaaday ama soo gaadhay buu rasuulka ilahay hadalkaa yidhi hum laksaruuna warabbi lkacbati qaala wuxuu yihi de waanu maqlayaa faji'tu waan imi xataa jalastu ilaa aan fadhiisto on rasuulka ilaahay agtiisii fadhiistay falam ataqaara ma sugnaanin an qumtu min an qumtu macnaa dee iimay suurtagelineen muddo sii joogo oo hadalkan baa hami iyo warwar ku beeray waa kuwa khasaara badan dee isagii baaba wuxuu kaba baqdayba inuu kuwa isagiiba kuba jiro taasoo bal de nasaa-i baa kuba sugnayd waxaan is idhi matalo waxbaa igu soo degay aniga wax aniga ku tacalluqsan oo waxyiya ayaa yimi oo wuxuu yihi wax markaa imay suurto gelinba ama inaan ku nagaade markiiba waan kacay haddana faqultu waxaan idhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow fidaaka abi wa abi ummi aabbaha iyo hooyaday baa fidahaaga ah oo dee wixii makruuhay adiga kuela iyaga ha heleen oo allaha iyaga ha laguma furtee man hum waa iyo kuwa aksariintii qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh hum laksaruuna hum iyagu waa alaksaruuna kuwa badan maalan amwaalan xagga amwaalka oo kuwa xoolaha badan le dadka kale ka xoolaha badan weeyaba kuwaasa ah kuwa iyagu khasaaraha badan ee dadka kale ka khasaaraha badan ilaa man shaksi un mooye qaala fala qalada halkan macnaa facalan kaba dhigaynaa in badanna way dhacdaa qawlka in dee mujra alficl ama lagu idlaaqa bmacna alficli oo qaala birijli macnaa lugtiisiibuu kor yeeloo kale qaala bithawbi maradiisiibuu sare u qaaday qaala kada macnaa facala ah oo dee qawlka waanay dee kolley waxyaalo kala duwan ba oo dee macnaa qawlkii u yimaado iyadoonu qawlkii kalaamkii aan loogaba jeedine ficil afcaasha kamida waxaan loo jeedaa ama uu ku dhacayaa yahay kalena waa taas ilaa man qaala ku sameeyey weeye ku falay un mooye haakada wahaakada wahaakada waana tan ishaaradii ishaaradii bay tani tafsiili ama bayaan u tahay min beyni yaday waa xaggiisii hore wa min khalfihi xaggiisa dambe wa can yamiini midigsa can shimaali ujeedadu maalkiisii bixiyey duruqdii khayrkee kolbaan joogtay ama uu arkayo kuma bixiyey oo xagga hore iyo xagga midig iyo xagga dambe iyo xagga bidixba macnu waxa weeyaan maalkiisii ee wujuhdii khayrka ee kolba wixii dee taas uu kuba bixiyo arrinku aanu ku gaabsanba nooc kaloo khayre eh manaa khayrkii kuba bixiyo kolba halkii ee wixii muhime yimaada kaasun mooyaane kuwa kale ee maal inta ilaahay siiyey maalkoodii hayeen duruqdaa khayrka maalkoodii ku bixinayne waa kuwa khasaara badan wa qaliilu ma hum bal waxaan ka dhigaynaa qaliilun khabarkii oo soo taqadumay humna waa mubtadihii oo dib dhac ama muahara maaduna waa zaa'id oo ta'kiidkan qilada iyo adkaynteed baa loo ziyaadiyeyo markaa laqbadii waxay noqon wahum iyagu qaliilun kuwa yar weeye ma macnaha waa kuwa imaka halkan waa lita'kiidun aad bay waa zaa'ide lakin adkaynun baa loolabay milayimo macnaa aad bay u yaryihin weeye dadka caynkaase iyadoo maal badan ay leeyihin maalkooda bixinaya duruqda khayrkii kala duwan ku bixinaya waa dad yar ma badna wa qaliilu mahm haddii wa qaliilu mubtadi lagaba dhigo oo waxa weeye e oo mubtadi lagaba dhigona bal markaa hum de kolley barhkood waaba ishaaraan bal waxaan taasaan ku leynaa wa qaliilu mahum ay wahum qaliilu weye way yaryihin kuwaasi ayaa rasuulka ilaahi ma min saaxiibi iblin waa xadiidkaynu soo maray inta dambe la mid noqonaysaa xalay aan soo haynay ma min saaxiibi iblin ma jiro ruux geel leh walaa baqarin lo leh walaa hanamin ari leh oo laa yu-addii aan bixinayno gudanayn zakaataha waa xoolaha uu leeyahe geel lahaa ama ari lahaa ama dee lo-da ahaa aan zakadeeda kaga bixinayn ilaa oo uu jiro oo la helo jaa-at waa maalkiisii niftiisii baa lagu ciqaabaya kii uu ku bakaynayey bal matalan taas ayaa lagu ciqaabiya jaa-at way iman waa amwaashiisaasi ama geeli ama lodi waa tii xalayta aan bayaankeeda iyo tafsiirkeeda soo aragnay axaadiisida duruqdii badnayd ee aada u dhaadheeraydba ilaa jaa-at yowma alqiyaamati way imanaysaa acdama maa kii kay ugu weyntay xaal ay tay canada ayd macnaa waa waqtiyadii xoolihiisaasi ay jireen markay ugu waaweyneyd waa asmadahu ay uguba shishlayd ayay imanaysaa maalintay ugu markaa shishlayd ee ugu waaweyneyd ee ugu buurnayd iyadoo ah welibana ay ugu tiro badnayd dee sidaynu xalay soo maray neefna aan lagaba waayin maxay samayn tandaxuhu ama tandixuhu san xalayba soo maray waa xarf xalqigo dee nadaxaya daxu qiyaasku taasuu keenaya lakin dee shuhradii baabay jirto tanay kalay horreysiyeen siday noo iyo luqada fasexa kaba dhigaan tandixuhu waxay iyadii ku herdiyeysaa biquruuniha geesaheedii watadaquhu way ku joojinaysaa biadlaafiha raafafkeedii dee geelo hadduu yahayna baabacadiisan ayuu markaa waa ku tumanaya ku joojinaya kulamaa nafidat markastoy dhammaato ukrahaa waa kuwii ugu dambeeyo dee waxay isdaba socdaanba ay wada dhaafaan oo tii ugu dambeysay ay dhaafto caadat calayhi waxaa kusoo laamaysa uulahaa tii u horreysay baa soo noqonaysa xalataynu umuurahan sooba aragno de tafsiir ama sharaxaynu ku joogsanay noogama baahna laakiin lafdigan nafidat oo kale ayaa waxa uu sharaxa igu sugan inuu leeyahay waxaanu ku dabdinay nafidat iyo nafadat xarakadu ma taale lakin dee ciddiina sharaxaysata si ay taa ukala ogaataan un weeyaano na ujeedadiisu waxa weeyaan in daashii muhmalada ahayd ay teen dhibicda lahayn iyo inuu xarafkaysa u dambeeya ficilka daashii dhibicda lahayd uu yahay labadaba waa ku yimeen lakin haddii uu almuhmala nafidat bay noqon oo waa kan ficilkeeda mudaaric yanfadu ku imanaya maa cindakum yanfadu oo nafida yanfadu facila yafcalu haddii ay nafada la yidhaahana dee ficilkiisa mudaaric kolley yanfudu buu noqonaya yanfudu buu noqono midna waa facila nafida midna waa facala nafadat nafadat waxaana macnu uu kolley mid keliya u noqonaya oo nafidana waa dhamaad macnaa fanya wixii waa dhamaaday weeye nafadana waa fulid wixii ama udusid uu duso ama uu taam noqdo hadii la yidhaha nafada sahm leebkii baa baxay oo wixii lagu ganay buu ka dhex baxay ayuu noqonayaaba imika ramiyadiisi iyo wixii buu ka dhex baxay labadiiba markaa eg waa dee inay markay wixii labadii macnaba waa saxiixuno geeli markuu soo dul maro dee waanu markaa markuu dhamaado weeyaan ee tii ugu dambeysay ay dhaaftay kusoo noqon haddii kalena de waa markaa ay yimaadaan ee nafadat ukraha waa tii ugu dambeysay ay fushay ay dhaafto un wey baa macnuu noqonaya xaggii macnaha waa isla wada mid ee labada dabdi un bay kala yihiin xatىa yuqضى ay wayastamiru hada tacdiibu tacdiibkaas iyo taasi waa daa'imaya xataa yuqضى ilaa lakala saarayo lakala xukumayo bayn naas xisaabtii la dhamaynayo ilaa xisaabta ay kaba dhamaanayso dhibtaas iyo tacadaabkaasi ruuxa waa u soconayaaba wey kolley xadiidka intiisa dambe hore inuu soo maray intiisa hore dee waxyaalo kalena ama duruqdii kale wa inoo dambeeyaanba ama ama de aya ama xadiis hore aynu soo maro lakin xadiis abudar kan dariiqdiisii maaha walow abudarun wada warinayo waxna ay wadaagsanayaan markaas waa inoo dambeeyaaye bal marka waxa weeyaan xadiiska ta inoogu sugani waa boorin laysku boorinayo sadaqada fi wujuhi lkhayr iyo weliba inaan nooc keliyo anwaacda khayrkaa lagu gaabsane kolba wejka khayrkee jira un wixii in laguma bixiyo rasuulka ilaahayna waa kanoo warabbi lkacbati uu dhaartay cid dhaartanaysay ma jirto oo dee iyadoon taxriif jirin ruuxu cid uu dhaaranaya aanu jirin inuu dhaarto marka khaasatan maslaxa ku sugantae ama arrin kan uu adkeynaye amar taxqiiqi iyo tawkiidkii oo kale in taas axaadiista way badan tahay rasuulka ilaahina in badan bay taasi kaba dhacdayba weeyaan oo taa wey cibaaradan rasuulka ilaahay ishaaray haakada haakada haakadana wuxuu imaam nawawi raximah llahu tacaala kuwa fasiraya macnaheedu inuu yahay anahu yanbagii an yunfiqa mata xadara amru muhim wax gaara un inaanu iska qoondaysan ee kolba marka amar muhim yimaado in maalkiisii kuba bixiyo ruuxa dee nicmadaha ilaahay siiya وxadثna abو qrayb mحamed بن العلاء qال xadثna abو mعaaوiyة عan الأعmشh عan الmcrur عan abي dri dadku waa dadka dee inagu soo noqnoqda qaal اntahaytu ilى النabiyi slى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi baan soo gaadhay wlxaal وjaalis fي dil الكacbaةi fadakra naحو xadiiثi wakici xadiidkii wakic u acmash ka wariyey ayuu abu mعaawiya isaguna xortii acmash bal waxaa la yidhaha xadiikiisa waa ninka dadka ugu xifdi badnaabe axaadiida kale dadka kale saa kuma u ahayn sidoo xadiidka acmash kuba yahay kol kol wahamo ka dhaca bay dhahan fi xadiidi gayriha halkan laakiin aad buu usugay in ayaa acmash kaba warinaya un weeyaan oo wakiic hayra anahu qaala lakin riwaayadan oo abu mucaawiya acmash kaba wariyo waxaa ku sugnaa wladii nafsii biyadih oo halkaa ma min saaxibi ibilin walaa baqarin walaa hanaminen qasab la socon halkan waxaa la socotay wladii nafsii biyadi ma calى اlardi rajulu yamuutu ma jiro dhulka korkiisa nin dhimanayo waa mihaalun haddee haweeney xoolahaas oo kale leedahay oonay zakadii ka bixina waa lamidun oo fayadacu ka tegaya ibilan geel aw baqaran lo aw hanaman lam yu-adi zakaataha aanu zakadeedii bixin inta kale waa taa in soo marra ciqaabtee xadثna cبدالرحمن بن صلام الجمحي qال xadثna الربيع yعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أbي هريرة iyadna waa dad aynu hore usoo aragnay أن النبy صلى الله عليه وسلم qاaل ma ysرnيi ima فرx gerinayo أna lيi inuu ii sugnaaday أxuda buurta أxud oo dahبا dahبa oo buurta أxud waa buur weyn oo de ninkii arkay waa arkay waa buur aad u weyn oo wada dahabi inay ii sugnaato taأtii ay timaadoy marto calaya korkay haaliثaة waa laylaة haaliثaة habeen saddexaad walxaal cindii agtayda dinaaru dinaar yahay minhu jabalkaa dahabka ah abe uxud le kaba midi ilaa dinaaru dinaar mooye ursidhu ama arsudhu haddii baltaasi idin xarakaysantaha aniga xarakan kala taale bal aan u dhigayo weeye lidaynin dayn calaya dayn korkayga oo ama waktigiisiba gaadhay ama yaan u gaadhin be dayn lagu leeyahay aan ugu talagelayo si aan liwafaa'i dayni dayn kaa ugu bixiyo kaa un mooye wax kale agtayda ay kaba hadhaan ima farax gelinayso macnaa waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh haddii bal waxa weeye dee uu adduunyo badan ay gacantiisa ku jirto wuxuu ku bixin lahaa un duruqda khayrka ayuu kuba bixin lahaa dee wakti yarna waxaas waa ku qaybin lahaayo buurta weyno uxud oo xataa qaybinteedu dee muddo ay qaadanayso haddii bal wadadahba ay tahay dee muddaaba loo baahanaya tafriiqeede ayaa rasuulka ilaahi ima farax gelinayso ma jecliba in dee inta buurtaas oo kaleo dahaba aan hayo saddex habeen ay dhaafaan iyadoon wax ka hayo allahuma waxaan dayn ugu talagalay uun mooye وxadثna محamed بن بشhاr qal xadثna محamed بن جaعفr qal xadثna شhuعبة عan محamed بن زiyاd qal أنahu qal samictu abا هurayraةa عan النabiy slى الlه عليه وsلم bmثlh waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay bab الtarغibi fi الصadqati tarغiibkii iyo boorintii laysku boorinaya صadaqada ee laisjeclaysiinayo dee fadliga ee sawaabka badan ay leedahay ee laysu sheegayo ayuu baabkeedii yahay xadثna yaحyى qolooyinkiina kitaabku uu raqamaysan yahay afar iyo sagaashan baa halkan ku qoran raqamkii ka horreeyna sagaal boqol iyo koob iyo sagaashan waa axaadiisa aan takraarka lahayn weeyeyna kuwa kale kolley mala hadda duruqdii la tirinayo laba kun in ka badanna waan soo dhaafnaybe lakiin afar iyo sagaashan macnaa afar iyo sagaashanku waa kitaabka bilowyadiisi waa kitaabulimaan weeye macnuhu xadiidkani halkaasuu inoogu soo maray weeye raqamkii baanay mukarar weeyaana uu siiyey kolley tarqiibka halkana aan haynaana dee waa tarqiibkii moxamed fuaad cabdilbaqi oo tarqiibkaasaa ugu mashhuursan ee badanna wax loo ixaaleeya waa nina jaanibkaa ku tafanunay oo muslim iyo bukhaari iyo kutub kala duwan muwada iyo ayuu bal markaa tarqiibiyey isagoo kole qeybna ka qaatay almucjam almufaraska mustashriqiintu ay u badnaayeen malaha dee waxyaala kuba lahaa kitaabkan kale isna ninka mustashriqi uu dejiyey ee markaa uu isaga kusoo tarjamay miftaaxu kunuusi sunana waa dee ninkii sooba tarjamayba ah oo afar sinood buu waday kitaabka waa mujaladba lakiin ninkaa dee reer holan wuxuu waday toban sinood buu waday miftaaxu kunuusi suna waa marka kitaabkaas de waa arqaabtii si ay isu waafaqdo markay kutubtaas soo baxeen oo dee faharis ahaan looguma baahnaa taas wey labadan aan sheegayo kitaabna miftaaxu kunuusi suna waxaan filayaa dee mujaladkan aan hayo kama weyna ama hadduu de in yar ka weynaadana waxaana ku sugan afar iyo toban kitaab axaadiistood afar iyo toban kitaab axaadiistood baa ku sugan oo ujeedadu haddaad afar iyo tobankaa kitaab xadiis uga baahato dee haddii aad usluubkiisa garato xadiidkii waa kuu tilmaamaya halkuu kaga sugnaa afar iyo tobankaas waa lixdan umuhaadka kaba mida muwaطa malik iyo musnadka imaam axmed iyo sunanta ama musnadka daarimikiisa iyo ayaa kaba mid ahaa maqazida ibn isxaaq iyo balwaaqidi iyo adigu dee zayd ibnu calikiisa iyo adigu waa afar iyo toban kitaab ayuu mujaladkaas waana nin gaala weeye mustashriqa fansanki oo de xadiidnaba le intaasu kutubtaasbu mid mid u taabtayo lakin de isagu waa baabku maaha in sa mucjam mufaraske waa mawduuc oo imika haddaan dee mawduucii zakada qaadano zaka ayuu de axaadiisan kusoo ururinaya markaasuu sheegaya waa dabacaad horey ahayde muslim isagoo juz iyo baab iyo adigu ama arqaam sheegaya musnadka imaam axmed isaga ajzaab ay sheegaan halkuu kagaba sugan yahay de markaa kutubtan dambe la tarqiimiyo si ay kuwa uwaafaqda weeye waana ninkaas waxaa soo tarjamay ma maxamed fahaad cabdilbaqi oo laga sheegaya rashid rida iyo markii uu soo baxay oo kale taas ayuu lahaaba in haddaan kitaabkan haysto cumrigayga barkii oo muraajaco igaga lumay baaritaan aan xadiis baariyo ka ka eegayo ayaaba i marxilaada waa ruuxii intifaacay u arkaya mawduuci marka amarka kale almucjam faris isagu ka weyahay oo toddoba ama sideed mujalad isaga ninkaas iyo mustashriqiin kale maxamed faad cabdilbaqina way isugu tegeenoo isaga waa kitaab weyn oo isagao xuruuf buu kuma socdaayo ma kuma socdo abwaab imika bal ka soo qaado xadiidkan imikaan kaba soo baxnay ardu musadiqikum haddaad doonayso ama arduubaad qaadan ama musadiqikum kolba halka doonto ciddii warisay buu kuu sheegay lakin isagu kitaabka haba ballaadhinayo waa sagaal kitaab waa sagaal kitaab oo lixdan umuhaadka iyo musnadka imaam axmed iyo muwada iyo darimi intaas wixii kuma sugnaa ayuu isagoo xuruuf kuma socda waana gaalo un iyagana dee ninkana aduu kula jirayba kolley bal taas weye waana almucjam almufaris lialfaadi alxadiisi nawowiyi baa la idhahyo dee kolley ninkii kolkol in badan axaadiis iyo muraajaca uma baahday wax weyn oo dee ayaa kusugan waayo hortooda waxyaalaha jiray ee miftaaxu saxiixayn oo inta aqwaasha taao iyo waxyaalo sidaasa ayuu baaba jirtay oo aan markaas saa usii buurnayn dee waa tan qur'aankaba aayaadkiisa qur'aanka iyaga haddaad aayaddii adoonaysa kelimo un adoonto kelimo ka hel kelima markaad hesho suuradday ku jirta iyo aayadda raqamkoodii baa kugu sugan laakiin kan imika mashhuurka maxamed faad cabdilbaqi baa le lakin waxaa uga horreeya nin jarmala ayaa uga horreeyo taas isagaba marka hore ahaay oo kale bal marka waxaan idhi arqaabtani kolle waa si ay kutubtaasna waafaqdo ciddii ka faaidaysanaysay dee kolley imika raqamkan wuxuu usiiyey waa mukarar oo halkaasaynu kuma soo marray xadiisku markaa xadiis aynu soo maray xadثna yaحya بن yaحyى وabubkr بن abي shaybta وبن نmayri وabu kuraybi kulهm عan abi mعaawiyata qala yaحyى aخbarana abu mعaawiyata عan الأcmaشhi عan زayd بn wahbi عan abi dri qaala kuntu waxaan ahaa amshi mid socda maعa النabiyi slى الlahu عalيه وasلم fي xaraة الmadinati madina meesheeda shilmadooda ama xaradeeda ayaan rasuulka ilaahay la socday cishaan waqti habeen ah oo waktigan dee cishaa'iga ayaan la socday hadda xadiis hore aynu kala soo marro alfaadii xadiidkii hore way inoo iman doontaa laba xadiis bay kalayiin oo dee kaa hore makay ayuy joogeen kacbada halkeeda ayuu fadhiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kana waa madiina wakti habeen ah oo weliba madiina dee darafteedii laba joogo taas bay ahayd oo waa laba waa saxaabi keliya ha wada warinayo waxyaalana ha wadaagsadeene laakiin laba goor bay kala yihiin iyo dee laba makaankii iyo siyaaqii iyo zamankii intaba way ku kala duwan yihiin xaraduna asalkeedu ama dee waxay tahay waa meesha dhagxaanta madmadow inay gubatay aada mooda le taasoo dee madiinada hareeraheeda oo dhan waaba taas walow laba xaro oo mashhuur oo dee labada dhinac kaga yaalo waamar ama xaratu wabra iyo xaratu waaqim ay lahayd ay lahaayeen laakiin haddana marka la eego dee nooca dhagxaantaasi kolley hareeraheeda way kuma badnaayeen waana jina dhinacan uxud xigtay imaka xaradaasaan rasuulka ilaahay waktigaa la socday walxal naxnu anagu nanduru aan eegayno ilaa uxudna ujeedada uxud baa ka horreeye u muuqday faqaala lii rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yihi yaa abaadarrin kunyadiisii buu ugu yeedhay de waayo yada ayuu mashhuur kuba yahay waxaana halkan iguma sugan ruuxii caalimka iyo ruuxii weynaa inuu saaxibkii kunyadiisa ugu yeedhay ida kana jaliilan walaa wuxuu leeyahay ruuxii de haddii aan kunyadiisii ama aan mashhuurba kuba ahayn imakatasan oo kale iyo de waaba dhici karta magaciisa in looguma yeedhay lakiin waa nooc takriim iyo nooc maamuuseed wey iyo abaadarrin qaala qultu labayka ya rasuula اllahi qaala ma uxibu ma jecli ana uxudan uxud daaka kaasi cindii agtayda inuu ku sugan yahay dahabun waa sida ii taalla ee xarakaysan dahabadna mala nusqooyinka qaarkood way dhacday bal dahabun tan baan ku wadaynaaye kollay say icraabaan ana uxudan dee ismigii ana waa uxudan cindiina waa khabarkii dahabuna khabar labaad un baabuu noqonayaa oo khabar labaad baan kaba dhigaynaa oo ma jecli ana uxudan uxud oo daaka kaasi cindii agtayda inuu yahay ama dahabun dahab inuu yahay de isaga waxa weeye ama ta horeaban cindihi baan intan xaalaynaan dahabun khabarkii kaba dhigaynaayo ana uxudan oo daaka kaasi cindii xaal agtayda uu ku sugan yahay ima farax gelinayso ma jecli dee dahabun inuu yahay dahab oo amsa halisatan cindii minhu dinaarun amsa uu ahaanayo halisatan waa laylatan halisatan habeen saddexaad dinaarun dinaar cindii agtayda uu ahaanayo dinaarun dinaar minhu isaga kaba mide oo macnaa waa arkanoo inuu buurta uxud oo dahabi intay agtayda kuba sugan tahay saddex habeen ay dhaafto iyadoon wax ka hayo taa aniguma jecli taas buuri ee intaa dhexdeeda waa faraqi lahaa un ilaa dinaarin dinaaruun mooye ursiduhu ama arsidu aan u dhigayo lidaynin dayn oo ilaa an aqula oo dee wax kaloo ifarax gelinaya ma jirto dee inaan dahabka intaa leeg aan wax ka hayo saddex habeen ay dhaafto iyadoon wax kaba hayo waxaan dayn ugu talagelay mooye ilaa an aqula oo dee maalkii maaha inuu maalba diidan yahay maalba inaan agtayda kuma sugnayne waa xaggii inuu dee infaaqiisii waa wuxuu doonayay ilaa an aqula inaan falo un mooye bihi qawlkana waa tii aynu imika kaba soo baxnay ee macna ficilka fii cibaad illahi addoomaha ilaahay haakada xasa bayna yaday rasuulka ilaahi sida wuxuu darayo wax ayuu dee gacmihiisa xaggiisa hore isagoo sheegaya inaan saa sameeyo oo ujeedadu kii dee ciddii aan de wixii aan toobo oon saa ugu dhiibaba ciddii wahakada yasir can yamiini wahakada can shimaali qaala wuxu uhi abu dar uma mashayna waanu socono faqaala wuxu uhi ya aba darin qaala abu dar baa yihi qultu labayka ya rasuula allahi qaala ina alaksarina halka xadiidkii hore iskaga mid yihiin lakiin laba wakti bay kaleyihin baan idhi iyo laba meelood waa laba xadiis oo kala duwan in alakharina kuwa xoolaha badani hum alaqaluuna ywma alqiyaamati waa kuwa yar xagga ajriga u yar maalinta qiyaamaha ilaa man qaala hakada wahakada wahakada mitla ma sanaca fi lmarati lula se maradii hore uu lahaa ilaa an aqula bihi fi cibaad illahi hakada wahakada wahakada si oo kale rasuulka ilahay makatadnay sameeyey qaala wuxuu yihi abu dar uma mashayna waan soconay oo qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay markaan waxoogaa soconay waana habeen waa labadooda uun aqaladii ma dhex joogaan ya abaadarin abaadarow kamaa anta xataa aatiyaka ay qif joogso ama ahaw kamaa anta saa aad tahay un imaka halkaa aad joogto un fadhi ha ka tegin xataa aatiyaka ilaan kuba imaado kaaftu bimacnaa calaa weeyaan oo macnaa qif ama dee kun calaa maa anta waxa aada kuba sugantay isaga korkii iyo sidaa aad tahay xataa atiyaka ilaan kuba imanayo qaala wuxu uhi faindalaqa rasuulka ilaahay baa tegey xataa tawaara cani ina waa habeene ilaa u igaba qarsoomay qaala wuxuu ihi markaa abu dar samictu wuxun baaban maqlay laqadan waa buuq iyo hadallo hugud baaban maqlay iyo wa samictu sawtan laqadkana waa adugu kalaamka aan mafhuumka ahayn hadalka aan mafhuumka ahayn taas baa laqad lagu magacaabaa bal markaa wuxuu rasuulka ilaahay dee jibriil baaba u yimi hadalla isku celinaya hadalkoodii hagaag umu muuqanay dhawaaqun buu maqlaya ama sawtko tii baaban maqlay samictu laqadan wa samictu sawtan qaala markaa abudar ba wuxuu yihi faqultu waxaan idhi waa fii nafsi waa isagaa is odhanaya lacala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam waxaa laga yaabaa rasuulka ilahi curuda lahu inay wax u banbaxeen oo waxay kuba yimaadeen u cabsadayba dee inay rasuulka ilaahi waa kaa kelidii e curida lahu ay dee daraa caleyhi shay wax inay kuba soo dariyeen oo taas ayaaba lagaba yaabaa baan sidhio qaala wuxu uhi fahamamtu waxaan ku hamiyey an atabicahu inaan raaco rasuulka ilahi bal xaggii aan kaba ka daba tago qaala uma dakartu qaaladan waa abu darin ayaa qawlkiisa inoo soo noqnoqonaya uma dakartu qawlahu lakin rasuulka ilaahi hadalkiisii baan xusuustay laa tabrax xataa atiyaka o dee amarka qaadashadiisii baaba arrintan kale kol haddaanin wax muxaqaqa ahayn in mafsada iyo dhibi ay meesha kaba imanayso dee tii baa ka run oo ka horeyse rasuulka ilahi u yihi meesha ha ka dhaqaaq in aan ku imaadaan xusuustay qaala faاntadartu waan sugay falama ja dakartu ladi dakartu lahu ladi samictu rasuulka ilahi baan usheega waxaan maqle sawdka ah qaala abu dar ba wuxuu yihi faqaala rasuulka ilahi baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh daka jibriilu kaasi jibriil weeye kaad dhawaaqiisa maqlaysa ama sawdkaas iyo dee hadalkan isu celcelinaynay ataanii wuu ii yimo faqaala wuxuu yihi man maata ruuxa dhinta min ummatika ummadaada xaal uu kaga mid yahay laa yushriku billahi shay-an isagoon rabbi waxba ugu shariig yeelayn dakala aljanna ruuxaasi jannuu gelaya qaala rasuulka ilaahi baa yihi qultu waxaan idhi jibriil buu ku odhanayaa wain zanaa wain saraq haba zinayso waxa xadee janno miyuu gelaya qaala wain zanaa wain saraq taas buu yihi bal xadiidka duruqdiisa horta aan dhamayno iyadoon dee kitaabulimaan iyo wixii ku tacaluqsanaa kula soo mareen وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna rيr jrيr عن cabdالعaزيز وهuو بن رفيع عن زaيد بن وهب عن أbي dr qاaل خرجت waan baxay layلة min الlayaalي habeen habeenada kaba mid ah faإdا wuxun baaba igu soo kadiyoon arkay rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay oo ymشhi socda waxda xaalu kelidii waa habeen wuxun baaban arkay rasuulka ilah keligii socda oo laysa macahu insaan cidi aanay maciisa ahayn cidla socota aanu jirin qaala wuxuu yihi abu dar baa yihi fadanantu waxaan u maleeyey anahu yakrahu inuu rasuulka ilaahay nacayo an yamshiya macahu axadun waa kaa keligii soo baxay cidi lama socoto inay cidi la socoto ama cidi raacdo inuu nacayaan u maleeyey qaala markaa dee waxay kol hadduu taa markuu maleeyey inuu istusu rasuulka ilaahay utaguu salaamuu raaco taas buu nacay ina waa arintaasoo rasuulka ilaahay doonayo kelinimadan ah qaala abu dar ba wuxu uhi fajacaltu waxaan gudagalay amshi inaan soconayo fii dili lqamari dayaxa harhkiisa aan soconayo anaa dili lqamar waa almakan aladi laysa lilqamari fiihi daw-un wey ujeedada dee dayaxi markuu soo jeedo meeshii aan har lahayn isaga iftiinkiisii baa muuqanaya haddaba waa halkaa aan iftiinkiisu kuba sugnayn ee ama dee kolley wax shaakhisa oo dee isagii daw-iisi ama iftiinkiisii xijaabayun baaba jira halkaasu maro ujeedadu meelihii harka ahaa ee aan iftiinkan cadme iftiinkan dee waxa weeyaan uu leeya dayaxu aanu gaadhsiisnayn ama dhir dee ha kuba toosnaato ama wax kale halkiibuu marayo markaa dilulqamar macnaheedu waa taasun waa fi lmakan aladi laysa lilqamari fiihi daw waa muxuu taa u yeelaya waa si rasuulka ilahay isaga qarya ulama socdo dee uu ka warhayo laakiin uu rasuulka ilaahay waaba intaasuu kelinimo doonaye uu isaga qariyo qaala wuxuu yihi faltafata rasuulka ilaahay waaba daymoodo fara-ani u arkay waa shaksi buu arkay iyo ruux markaa ma garan kuu yahay faqaala wuxuu yihi man haada waa kuma ruuxaas waa kuma o waa kuma qultu waxaan idhi faqultu abu darin ana anigu abu darin abu dar baan ahay baan idhi oo taasuu yihi kollay dee kunyadiisii buu sheego waxaana halkan sheekhu leeyahay fihi jawaazu tasmiyat insani nafsahu bikunyati ida kana mashhuura biha ujeedadu kunyadu waa nooc takriim ruuxuna hadduu abu fulan yidhaahoo kale waa si wuxuu isweyneynayo oo taasoo kale ayaa kuba sugan markaasaa cibaarada san buu u keenay oo waxaa kuba sugan buu leeyahy ruuxu inuu naftiisa kunyadii ku magacaabo eeg muxuu yihi ida kana mashhuura biha duna ismi iyadu ku shuruubo magaciisii loomaba garanayo ama se dee magaciisii magaca dad kale isku magacayen lakin kunyadiisi waaba kelisan abudartiisuba ahayd bal markaa taas oo kale lakin haddii kale dee inuu magaciisa u sheego ayaa kuba sugan oo tawaaduc uu yahay bal markaa abu dar baan idhi bu ihi jacalani llahu fidaka cibaaradanuu la yimi qaala ya abadarin tacaala abadarow kaale hadan tacaala kusuganna waa haadiha usagt qaala famashaytu macahu saacata saacad baan la socday ad waa mutlaqu zaman ma haddee saacad bina imaka lixdanka daqiiqa inoogu xadaysane zaman baan rasuulka ilaahay aan la socday faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh ina almuksiriina hum lmuqiluuna yowma alqiyaama kuwa xoolaha badani waa kuwa yar ajriga iyo hawaabka xagga marka la eego maalinta qiyaamaha ilaa man acdaahu llahu khayra ninkii ilaahay khayr siiyey khayrkan waa maal wainahu lixub اlkhayr lashadiid ba waa almaal maal ilaahay siiyey oo fanafaxa bihi bixiyey weeye un ujeedada nafaxa nafxig walow arramyi iyo waxyaalaha adarbiyo uu yimaado macnaa acdaa weeye bixiye isagoo kulfa la-aan aanay ku cuslayn ee bixiye un fiihi biyamiin yamiinahu wa shimaalahu midigtiisa iyo bidixiisa wa bayna yadayhi waraa wa camila fiihi khayran khayrkan kale waa daacadii kii hore haddaan maal ku fasirinay kana khayr ku sameeyey waa daacadii iyadu guud ahaan iyo duruqdii khayrka qaala wuxu uhi famashaytu macahu saacatan haddana mudday wada socdeen faqaala ijlis haahuna halkan fadhiiso qaala faajlasanii fii qaacin meel siman buu ifadhiisiyay qaac baatan xalay soo marne xawlahu xijaaratu lakin dhinacyadiisa ay dhagxaani tahay faqaala lii ijlis haahunaa xataa arjaca ilayk halkaa iska fadhi ilaan kuusoo noqonayo qaala faindalaqa fi lxara meeshaa dee dhagxaanta madmadow ay dee daadsanayd xaradiiyo shiilmadowdii ayuu dh ayuu xaggeedii ukacay ama xataa laa araahu oo u qarsoomay wey ilaan arkahaynba falabisa cani muddi igaba nagaa faadaala lubs nagaadigii iyo maqnaashihii buu dheereeyey uma inii samictu waan maqlay walxal huwa muqbilun xaggayga uu kuwa soo socdo walxal huwa yaqulu isagoo leh wain saraqa sawdka kale ma maqlayo cidda uu la hadlayo ma maqlayo wain saraqa wain zana qaala wuxu uhi falama jaa markuu yimi lam asbir maan adkaysan oo dee waa cilmi si ufaa'idayso faqultu waxaan idhi ya nabiy allahi jacalani illahu fidaka man tukalimu yaad la hadlaysay fi janib alxarati meeshan xarada dhinaceeda ciddaedaad la hadlaysay yay aha yay ahaayeen yaad la hadlaysay ma samictu maan maqle axada axad yarjicu ilayka shay jawaab iyo hadal kuu celinaya maan maqlahayne ciddaad la hadlaysay yay ahaayeen qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay daka jibriil kaasi jibriil buu ahaayo carada lii fi janib alxarati waa xarada dhinaceeda ayuu ii muuqday o iguba yimi oo isoo banbaxay faqaala wuxuu uhi bashir ummataka ummadaada ugu bishaare anahu man maata laa yushriku billahi shaya dakala aljana ruuxa isagoo muwaxida waa on shirki ka beri a dhinta inuu janno gelayo faqultu ya jibriilu wain saraqa wain zana qaala nacam qaala qultu haddana waxaa idhi dee waaba ruuxa wain saraqa wain zana qaala nacam qaala qultu wain saraqa wain zana qaala nacam wain shariba alkhamr khamraba haba cabe bal kolle xadiidku waa inoo dhamaaday kitaab limaanna horta waan kuba sugnayne ta xadiidka inoogu sugani waxa weyan de waa nastii madhab ahlisunna waljamaca madhab ahlilxaq ay tahay dadkaa dunuubta waaweyn ku dhaca ee kabaairta kol hadday muwaxidnimo ku dhintaan dee in badan oo kaba midi naar inay gelayaan waata nusuusta inooguba timi oo imika balkansi kada manceyo ciqaabta uu mudanayo waa taan aragnay ee laakiin arrinku naar kuma daa'imayaanoo januu gelaya ama dee dembigii isagoo ka toobad keenay ama si kalaba looga dhaafay marka hore ha galo ama isagoo naar galay naartii ha laga soo saaro oo dee shafaacaha laga soo saaro ama dee waxa weya wax kalaba bal kollay janno kii gala weeye macnuu markaa maaha janno waa gelayaado asal ahaanba ruux muwaxid ih oo isagoo mushrik hayn dhintay naar mala arkayo cid iyaga kamida la cadaabaya ma aha waa taa nusuusta ay nooguba timi dad muwaxidiina dembigoodii aanay ka toobadkenin in loo cadaabayo ee macnuhu waxa weeye janno xataa mar dambaba haba noqotee janno kollay ma-aalkiisa weeyo ku gala u weeye bukhaari oo kale xadiidka tuu kuma fasiray halkan oo kale waa ruux haddee isagoo taa iba dhintay isagoo taa iba dhintay horena kalaam taa ku tacalluqsan iyo barhkood inay lahaayeen oo dee salafkii kaba mida waa intaan dee markii horey hayde markii dambe axkaamaha kala duwan ay soo degeen iyo taasi iyo dee arrinku waa isbedelayo kollay axaadiisa waan soo jamcinay marka xadiidkana ay kuba timi war ha ku kadsoomina oo arrintaas un de idinkoo isku hadlaynaya ta ha ku kadsoominayna waxyaala laydinka rabaa jire laakiin say axaadiisu inoogu jamcismayso ruuxu waxa weeyaan un hadduu dee isagoo dembiba aan lahayn dhintana muwaxidnimana ahaa kaasi jan u gelaya maca alfahisina saabiqiin hadduu isagoo dembi soo sameeye dhintay laakiin dembigii isagoo ka toobad keenay uu dhintana dee atayib mina dembi kama laa dembe lahu oo kaasna dee janno marka horeba waa gelaya haddii laakiin isagoo dembi dee muwaxida uu dhintay laakiin dunuub aanu ka toobad keenay uu jiray waa taxta almashii'a ilahay mashii'adiisu kuwa sugaya oo uma goynayno inuu naar gelayo walow aan goynayno on jasminayno dad muwaxidiinaynu naar gelaya lakin shaksiga mucayankaa markay noqoto iyada looma goyn karo hebel laakiin si guud dad way gelayaan se maxay noqon haddii uu marka hore ilaahay uu ka dhaafana ama naxariistiisa dee kolley waa naxariistiise shafaacatu shaafic masaaib kale iyo dhibaatooyin kale hesho dembigiisii kafaaro uga noqotay iyo waxyaala uu kagaba dhaafana dee markaasoo kaasoo januu geli haddii kale uu naar galana tadhiir buu u gelayaaye dee mudda ayuu ku jiray marka dambena waa laga soo sarayo maalkiisu janno ayuu noqon bal taas baa markaa arinku si guud uu yahay ee cibaaradana jannuu gelaya macnuu maaha asal ahaan dunuubtaasi wax kasoo qaad ma laho kol hadduu muwaxnimo ku dhintay waa kii marka horeba janno galo inaa ruuxna looma ciqaabaya taa arrintu ma aha waa intaa dee nusuustii kala duwan had iyo goor nusuusna saasayna isugu keen imanaysa ama aan kuba jamcinayna bab fi lkanaazina lilamwaali wataqlid calayhim kolley weli axaadiisii noocay baa inoo socda bal kuwa maalka ururisada ee kaydsada xaqii ilahayna kama bixin xaritan kansiga kaba soo hadalay kuwaas bal wixii kuba yimi iyo wataqlid calayhim ciqaabtii mudanayeen iyo adkeyntii jaanibka iyo ciqaabtoodii adkeyn ayuu baabkeedi yahay waa axaadiia iyo abwaab iskuba dhow وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna اسماعيل بن إبراهيم عن الجurayري عن أbي العلاي عن الأحنف بن qayسi horta bal dadka intooda hore اسماعيل بن إبراهيم waa imaamkii weynaa اسماعيل بن curaya jurayrina waa ninkii aynu hore usoo marnay سacيid بن iyas ee shqاaru taaبicin ee dadkii اkhtilaaطku sano saddex sanadood ugu dambeeyada اkhtilaaط baa kuba yimiba hore aynu usoo maray abilcalana waxa weeye waa يزيد بن عبد الله بن شkيr abi waa صحaabi isaguna waa taaبici weyn o hore inuu soo maro waa ثiqo الأحنف بن qays kolley waa nin dee aad u macruuf ahaa jihadadii bal markaa dhulka farisyana qeyb kaba qaatay waktigii rasuulka nin room buu ahaayo dadka qaar baaba yidhaaha waa arkay rasuulka ilaahay lakin taa umay sugan waa mkhadrab lakin waa taabicigaa weyn weeye waana nin dee bal matalan marka la eego ku shuhroobay caqli iyo xilmi aad u badan oo kaana yudrab lxilmu yudrab lmathalu bixilmihi taasba weya oo nin reer tamiim ah magacan axnafna waaba laqaba yidhahd malaa lugtiisa oo kale oo ijar mer qaloocday iyo adigu xuma kolley xanafka waa taasu kuba yimaadaaye magaciisa kolley dhowr magaciyo bay soo naqliyeen lakin bal dee kunyadiisa ama laqabkiisaasu aad iyo aad uguba shuuroobay qaala wuxuu yihi axnaf ibnu qays kolley xadiidkan iyo laba xadiidna way u dambeeyaan oo hore umaynaan soo araga lakin de waa nin kolley macruuf ahaayo dikri weyn kuba loo haddii xilmi adigu dabaqadiisii ah iyo cahdiga saxaabadaba qaala wuxu uhi qadimtu lmadinata madinan fabayna waqti ana anigu fii xalqatin xalqaan kusugna xalqadu de waa taan xalqa aan garanaya bal ujeedada luqada fasiixi waa laamta in la reebo xalqa xalaqa waa luqada aada u liidatay yidhaahaan oo xalaqa in la yidhaaha lakin xalqa waa dee tan waa kulli dee shay kastoo mustadina xalqa waa tan la yidhaha bal xalqa ayaan oo fiiha mala-un dad ashraafa ama jamaacaba dhe ama dad ashraafo min qurayshin qurayshi ay kuba sugan yihiin ayaan joogay oo ujeedadu madiine markuu yimi waana masjidkii baa la joogaa xalqo ayuu soo fadhiistay mala min quraysh baana xalqadii jooga dee quraysh oo qabeelada rasuulka ilaahi kaba dhashay barkood dee jamaacu qurayshi waa fihri bay idhahaan badhna waa dee nadri bay idhaahaanba way yar kala dambeeyaan un oo dee kolley intoodaba nadri ha yidhaheen lakin tay saxiix yeelaa waa inuu jamaaca quraysh ay isugu yimaadaan aduu fihri yahay oo haddii fihri la yidhaha wixii dee fihri ka dambeeya quraysh markaa ma noqonayso ayay noqon kinaana un halaba yidhaaheen haddii nadri la yidhahna waa nadri wuxuu dhalay oo dhan ayuu baaba noqonayo de wixii nadri ka dambeeya kina ayaa kinaadadii kale ay ku kulmayaan ee nadri ayaa jamaacu quraysh ba ida jaa waxaa yimi rajulu nin baa yimi akshan siyaab dharkiisu ujeedadu waa dee nin zaahid ah raaxo iyo tanamcu kala tegay akshanimada iyo adeegnimadu dee ujeedadu malbas ama dhar dee waktiyadaa dhaqaalihii baa batay oo xooluhu way bateen oo waa la raaxaysanayay marka libaaskii beriye qaarkood la xidhan jiray lama xidhanayo dee xataa dee kitaabkaaba kuma sugnaydo iyadoo caaisha ay lahayd mare ay markaa sheegaysay ayay ka warramaysay waktigii rasuulka ilaahi oo kale gabadha la hoynayo ee aroos lihibo way u iman jirto caariya uga qaadan jirtay waa dee ma libaas sar u aha markaasna waxay ka warramaysay inay jaariyadeedii guriga uga shaqaysa inay xidhatay diideyso inay waktigaa xidhato ayay diideysaa waxay leedayna haweeneyda la qurxinayaba kulo tuqayin aw tuzayan ee la hoynayo ayaaba loo qaadi jiro waktigaa la xidi jiro haddaba imanka hashanimadu waa dee nin zaahid u ahaa waa saxaabigan jaliilka abudar aynu hayno markaa dhar qallafsan adigu adag ayaabu markaa xidhnaa akshan jasadi dee nin raaxaystay oo nicmaystay oo wuxuu doonaba cuno maahayn waa ninka ay kaba muuqatay iyadana kollay nooca zubdigiisaasi oo ninkaa adduunyada kaba tegee jkiisiba raaxadii asxaab arafaahiya iyo dee tanacumkii kaba muuqanaya kaba muuqdo akshan weji wejigiisuna adag yahay oo adigu de waa aahaartii imanka marka la eego juhdi iyo katag adduunyaya farakaqaadkeed ayaaba dharkiisa iyo jirhkiisa iyo wejigiisaba kaba muuqday faqaama calayhim markaasuu dadkiibuu isdul taagay meesha joogo faqaala wuxuu yihi bashir ilkanizina waa dee nin zaahid u ahaa waxaanay kaba soo naqliyaan in isagu qabayba ruuxu waxaa xaajadiisa ka badan inkastaba zakaa bixiye maalkii hadduu hayso xaajadiisa ka badan inuu yahay kuwa la ciqaabayo la cadaabayo oo isagu waa tuhaysay zakaha kama bixi keziga waxaynu idhi waa xoolaha urursan in zake laga bixin taas baa kezi la idhaha laakiin kol haddii zakadiisii la bixiyey ama meel ha ku khasnad ha ku jiro ama dhul ha ku xabaalaado ama si kale ha loo hayo kezi laguma magacaabayo laakiin isagu kollay dee qowlkiisa ahaaba wixii inaanu ruuxu xaajadiisa wax ka badan waxaba xaq aanu lahayn inuu bixiyo ay tahayba taas buu qabo xataa dee waaba arrintii uu shaam iyo ugaba yimi ee cusmaan ibnu cafan uu uga soo cawday mucaawiya oo dee bilaadaa joogay oo taasoo dee ta markaa uu cusmaanna amray bali inuu madiine soo galo markay dee umuurahana waa waxyaaliha iskaga hor yimaadeen bashir ilkanizina kuwa xoolaha urursanaya xoolaha haya waxaad ugu bishaaraysaa biradfin radfigu waa dhagax la kulayliyey oo dabka lagu kulayliyey radfin radfatun baana mufradkiisa ah radfina waa jamaci yuxmaa calayhi lagu kulaylinayo fii naari jahanama naarta jahanama lagu soo gubayo fa yuudacu la dhigayo calaa xalamati sadyi axadihim midkood naaskiisa xalamadu waa intan yare de caarada yare ama ibtiisan naaska ayaa xalamo lagu magacaabaa markay dee xagga naaska noqoto dee kolkol xalama oo de malaa jamiciisuna xalam yahay kolkol wax kale ama gafanaha oo kale iyo de akbarulqurad kaasba waa la yidhaha xalam isagana ama xalama bal waxa weya lakin waa darafu sadyi iyo intiisan hore weeyaan iyo daraftiisan weeye taas haddaba midkood halkaa naaskiisa laga dhigayaa dhagaxaasoo xataa yakruja ilaa u dhagaxaasi ka baxo kulul ee naartii min nuqdi katifayhi labadiisa garab laftooda jilicsano waa garabku ee laf adagna uu leeyahy intan yaree carjawda ah ee dhaqdhaqaaqdee xagga sarena waa tan ee adigu lafun weeye laakiin jilicsan ee laba raabsan karo taasna waa ta nuqdi la idhaha ujeedadu halkaasaa deeta uu garabkiisu kaba baxaya wa yudacu calaa nuqdi katifayhi labadiisa katif nuqdigood iyo daraftooda saana la dhigi dhagaxaas xataa yakruja min xalamati sadya uu xagga kale ugaba soo baxo yatzalzalu yataxaraku waa dee isagoo halkaa maraya isagoo dhaqdhaqaaqaya qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya axnaf sidaa markuu yihi dadkii fadhiyey fawadaca way dhigeen oo alqowm rusul dadki madaxyadoodii bay foorariyeen istinkaar ha noqoto ama arrintan oo kale cabsi ha ku beerto ee madaxii cidna u lamay hadline waa la wada foorarsaday fama ra'aytu maan arag axada axad minhum iyaga kaba midoo rajaca ilayhi shayan wuxuu celiyey u jawaabay qaala axnaf baa yihi faadbara ninkii wuu iska tegey watabactu waan raacay riwaayada inoo dambaysay dadku weydiiyo waa abudar baa la yihi muu garanahayn markaasuu raacay xataa jalasa waan raacay xataa jalasta ilaa uu fadhiistay ilaa saariyatin tir tirarkii masaajidka miduu dhinac ku tiirsaday faqultu waxaan ihi maa ra'aytu haaulaahi maan arag raggan ilaa karihu inay naceenu mooye maa qulta lahum hadalkii aad ku tidhi way karheen oo dadki way qoonsadeen qaala wuxu uhi ina haaulaai kuwaasi laa yacqiluuna shay waxma fahmayaan oo waxma kasayaan ina khaliili aniga khaliilkay abalqaasimi sala allahu alayh wasalam dacaani uu ii yeedhay faajabtu waan ajiibay faqaala wuxu uhi ataraa uxudan ma arkaysaa uxud ma arkaysaa fanadartu waan eegay ma calaya korkayga waxaa min ashamsi cadceeda walxal ana anigu adun aanu malaynayo anahu yabcaunii fi xaajati lah inuu xaaje uleeya ii dirayo macnaa waxaa maxay markuu rasuulka ilahay yihi bal uxud ma aragtaa dee arrinta soo socotun buu rasuulka ilahay doonaya inuu sheege isagaa wuxuu u qaatay inuu rasuulka ilaahay xaaje u dirayo markaasuu xaggii cadceeda u yidhi tol cadceeda intee ka harsan dhicitaankeedii ma kasoo gaadi kartaa xaajada rasuulka ilaahay kuu dirayo tan baa ujeedadiisu ay tahay waxaan eegay maa calaya min ashamsi waxaa korkayga cadceed oo ujeedada cadceedii inta kaba harsan dhicitaankeedii anigoo umalaynaya inuu xajay u diray o le talo waktigaa dee ma kasoo noqon kartaa oo hawshaas faqultu waxaan yihi arahu waan arkaa rasuulka ilaahay o faqaala wuxu uhi ma yasurunii aniga ima farax gelinayo ana lii inuu ii sugnaaday milahu isaga aan leeyahay isaga wax leeg oo de haben dahaba oo unfiqhu kulahu aan wada bixinayo dhammaantii maya ina leeyahay bay unfiqhu kulahu aan bixinayo dhamaan ilaa alaaata danaadira saddex dinaar mooye kollay dee dinaarka horena jinsi baa loogaba jeedo adag waxa weeyaan haddii uu buurtaa in leego dahabi ay usugnaatay inay agtayda sida dee riwaayadii hore kuma fasireen ina agtayda ay wax kaga baaqi noqdaan saddex dinaar oo amaan uhayo dayn iyo un mooyaane oo weliba muddo yar dee inan ku dhameeyo un mooy si kale imay farax geliseen uma haulaai markaa abuder ba hadalkii kusoo noqdo wuxuu ihi xadiidkaa hore intaasaa marfuuce kuwani axnaf uu la hadlaya yajmacuna dunya adduunyay urursanayaan laa yacqiluuna shayan waxay kasayaan mama jirto qaala wuxu hi qultu waxaan idhi maa laka maxa kuu sugnaaday muxuu yahay adiga iyo wali ikhwatika walaalaha min qurayshin oo dee bal sida amiir lmu'miniin iyo taas oo kale waa ka shaam kaba yimi mucaawiya markii dambena madiine ka tegayo malaa dee biamr ibni cusmaan baan filaya dadkii inay kusoo urureen ay u qaateen isaguna malaa adduunyaba faraha laga qaadu lahaaye si waxaanay arkiba jirin oo markii dambea malaa u ishaaray inuu rabada meel la odhanayo halku ku dhintay uu dego khilaafadii cusmaanna uu dhintay labayo soddonkii hijradeed maalaka waxaa kuu sugnaaday muxuu yihi walikhwatika min qurayshin walaa tactarihim aanad ugu tegahayn weeye oo tactarihim macnaa taatihim watadlub minhum adigoo dee wax ka doonayo adigan xaaladaaduba ama sad ku nooshayba ay adag tahay oo waxaa luqada la yidhahdo carawtuhu ictaraytuhu ictawartuhu manaa idaa ataytahu tadlubu minhu xaaja markaad ruuxii u tagto adigoo xaajo ka doonaya ama wax macruuf kaba doonaya taas baa caraahu iyo caruuhu iyo ictaraahu iyo ictarawtuhu ictaraahu iyo bal markaas loo isticmaalaa oo ictaraahu yactarihi iyo ictaraahu yactaruuhu labadaba markaasa muxuu yihi taasoo deete wuxuu yihi qaala laa warabbika laa asalhum can dunya laadaa hore un baa imaka laadan dambe ay adkeysa taa hore linafyiya tana waa taakiida wallahi baan ku dhaartay warabbika baan ku dhaartay laa asalhum iyaga ma weydiinayo can dunya oo wax adduunyo oon ka dalbayo un ka doonaya maba jirto bukhaari oo kale waxaa dhacday baa riwaayada bukhaari laa asalhum dunya oo canta la gooyo nawowina wuxuu leeyahy saasaaba sii fiicnayd laa as'aluhum can dunya addunyo anigu aan warsanayon iyaga weydiisanayaa ma jirto walaa astaftiihim fatwana kama dalbayo can diinin su-aal diineed oo weydiinayana ma jirto dee adduunyada oo heerkaasaabu kaba jooga diinna rag badan oo dadkaa kaba mid aha isaga ugu aqoon badan oo de waa saxaabiga in badan rasuulka ilaahay la soo joogay rasuulka ilaahayna yidhiba ma aqalat ilqabra wala ha walaa adalat ilkhadra waastaa mindi lahjat astaqa lahjata min abi dar waana xadiid kale dee ibn maja adigu markaa albaniya u saxiix yeelo anaa dhulku ma qaadin dee sababna uma hadhay ruux dee lahaja ahaan uga run badan ba abu dar adugu waa dee de maqaad sare kolley diin kulahaayo diinna ugama baahni bu leeyahy addunyada adduunyadoodna mama doonayo xataa alxaqa bilahi warasuuli ilan ilah iyo rasuulkiisii aan la haleelo o aan de aan haleelo dhinto وxadثna شhayبان بن الفروq qal xadثna abوالأshاbي kollay kunyadiisan bu aad uguma shuhroobay jacفar بن حayaan baa la idhaha hore ayaynu usoo aragnay qala xadثna khulayd الcaصriy khulayd بن cabdالlahi baa la idhaha alcaصrina waa reer bني caصr reer la odhanayo cabdالqays kaba mid ahayd baa loo nisbeeyey caawa inoogu horeyso oo dee hore umaynaan soo arag caawana way inoogu dambayn doontaa sababto xadiidkan oo keliya ayuu muslim kuba leeyahay abi da-udna xadiid keliyuu ku leeyahay kutubta lixdaana intaasuu kuba leeyahay kutubta lixda ah xadiidkaa muslim ee caawa aan hayno iyo xadiid abi da-uda wax kale kutubta lixda ah kuma lahaaba labadoodaasu kolley waa nin taabiciya oo ay culimadu yidhahaan waxbuu irsaaliya dee ragga qaarkood hadduu abudar wax kaba warinaya cali iyo deedkaa ma soo gaadhin axaadiisa iyo wuxuu ka wariya waa mursale kan maanta taabicigii hore in soo marin u ka warinaya waana dariiq duruqdii xadiidkii hore kaba mid ah can axnaf ibn qaysin qaala kuntu fii nafarin min qurayshin famara abu darin baa soo maray o alxaal waa yaqulu bashir ilkanisiina bikayin gubid fii duhuurihim dhabaradooda la gubo oo yakruju kasoo baxaya min junuubihim dhinacyadooda wa bikayin gubid dee radfigaa uu sheegayo laguma gubayo min qibali akfaa'ihim waa xagga qadaadadooda dhinaca iyo de waa jihaada waa jamcu qafan waa qadaadkii dhinaca ka kagaba imanayo lagagaba gubayo yakruju ka soo baxayo min jibaahi wejiyadooda taa ugu mushaare kuwaa maalka urursanaya weeye qaala wuxuu yihi uma tanaxa intuu saa yidhi waa xalqadii uu yimi ayuu haddana ka durkay iyagiibuu ka fogaado faqacada meel buu fadhiistay waa saariyadii qaala qultu waxaa yihi man haadaa ninkani waa ayo qaala isagu buu garanaya qaalo waxay yidhahdeen hada abu darin wa abu darin صaaxibu rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam qaala axdafay wuxuu yihi faqumtu ilayhi xaggiisii baan u kacay faqultu waxaan idhi ma shay-un shay muxuu yahay samictuka aan ku maqlay shay uu yahay samictuka aan ku maqlay taqulu adoo shaygaa ku qawlaya qubaylo waa taskiru qabl waa dhawaad iyo imika ka hor un aan ku maqlay adigoo leh muxuu yahay bal waa xadiidka dee arrinkan uu sheegayey marka dee daahirkana waa inuu mawquuf ku yahay sida laftigii hore iyo laftigabo isaga xaggiisa ay tahay wuxuu sheegaya inuu rasuulka ilahi taa ka maqlay ilaa bulkinkaadisiintana sana xalay kaba waranay ka dee zakadiisa aan bixin weeye waana taa ciqaabta adaga uu mudanayo xalay iyo caawama aynu soo aragna xalay haba badnaato taasi oo axaadiisa halkaa hauba badnaatee qaala wuxu uhi ma qultu ilaa shay-an maan odhan shay un mooye qad samictuhu min nabiyihim salى اllahu alayh wasalam rasuulkoodii iyo nebigoodii aan kaba maqlay qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi ma taqulu fi hada alcadaayi bal ka waran abaadarow cadahan oo waxyaalihii dee dadka ay baytulmaalka laga siinaya dadka baytulmaalka muslimiinta laga siinayey tiibuu weydiinayo u leeyay bal ka waran qaadashadiisa iyo waxaa ku tacalluqsan qaala wuxuu uhi khudhu qaado dee cadahayna waa dee qayb uu ruuxii waa wixii uu xaq ulaha waa ruuxii mustaxiqa ruux haddaanu waxaanu xaq ulahayn la siinayo dee inuu qaato maaha ma qaadanayo ina xaqba uma laha xataa tacadi unbay siinta dee cidi ay siisayna uma banaynayso kol haddaanu waxaan xaq ulahayne laakiin ruuxii dee kol hadduu dadkii cadahan ehelka u ahaa ee xaqa kulahaa iyo dee muslimiintuna markaa way ku wada lahaayeen qaada buu yihi fa ina fiihi waxaa ku sugan alyawma maanta macuunatan macuuno oo waxaa ad u kaalmaysanaysaa umuurtii diintaada iyo umuurtii adduunyadaba dee waxaad helaysa adduunye baytulmaalkaa lagaa siinayo laakiin muxuu raaciyey faida kaana hadduu noqdo cadihii samanan lacag lidiinika diintaada oo ujeedadu waxa wixii waa lagu siinayaa rish wuu noqday waa diintaadii ka tago calaa xisaabi diinika ayuu noqday siintaa aad siinayso waxay noqonaysaa in lagu siinayaba wax umuurtii diintaada ah inaad kaba tagto ama waxaan aan markaa aan ku banaanayn inaad samayso oo waxaan toosnayn fadacu markaa faraa ka qaad wey hadduu noqdo saman wax diintaadii lagaaga iibsanayo oo diintaadii dee muqaabilkeeda oo ama waxaan toosnayn iyo waxaan fiicnayn oon banaanayn lagugu xambaarayo ama wax dee lagugu lahaayo sharcan ku markaa lagu faray aad kaga tegayso iyana taas oo kale waa rishwa ee ha qaadanin diintaada dhowro weeye faida kana saman lidiinika fadachu waana fatwadii dee markaa ugu fatwooday axnaf marka la eego saxaabigan jadrika abu dar باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك